waxaa jiray in nimanka dhaqanka ama odayaasha qaybo ka mida looga yeedho shabaab ay u yeedhaan iyaga oo ku handadaya inay maxaaahayde ka amar qaataan ama ay yimaadiin iyo waxyaabo lamida sida meelaha qaarkoodba gobollada qaarkood uga dhacday guddigu wuxuu si maxaahayde qodobkaas iyagaa ka soo saaray go'aan ku saabsan arrintaas waxaana looga degayaa marka hore inaysan aadin salaadiinta ama nabadoonnada iyo waxgaradka reer jubbaland inaysan aadin ciddii isku dayda inay aaddo waxayna la kulmaysaa ciqaab la go'aamiyey maanta kow wuxuu mudanayaa lix bilood oo xariga lambartuu waxaa lagala noqonayaa kalsoonidii odaynimo ee uu beesha ku lahaa nambartiina tiriina wuxuu ganaaxahaan keenayaa laba qori oo small armista oo maxaa lagu ganaaxaya taas oo looga jeedo inaysan galaangal ku yeelanin nimanka argagixisadiis odayaasha iyo waxgaradka reer jubbaland oo aysan maxaarta u adeegsanin waxaan sugaynaa ama waxaan runtii maxaahayde ballan qaadaynaa haddii ay jiraan odayaal khalkhal qaba ama ka walwalaya xagga nabadgelyada inay la soo xidhiidhaan goobaha degaamada ay ku sugan yihiin si ammaankooda si wanaagsan loogu sugo laakiin aysan ku riyoonin marnaba inay maxaahayde ammaan dartiis ay marmarsiin ugu doontaan ciddii halkaa tagtahay waa cidaan dib ugu soo laabanayn jubbaland go'aankaasna la gaaray maanta